wasaaradda kalluumeysiga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta si rasmi uga daafurtay magaalada kismaayo barnaamijka bixinta sharciga iyo kaarka aqoonsiga ee kalluumeysatada ku sugan deegaanada jubbaland barnaamijkan oo ah mid muhiim u ah tayeynta iyo diiwaangelinta kalluumeysatada ayaa lagu wadaa in lagu xoojiyo habraaca maamulka ilaalinta kheyraadka badda iyo kobcinta dhaqaalaha dadka ku tiirsan kalluumeysiga mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha jubbaland ururada kalluumeysatada iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabadda daafurka iyagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in kalluumeysatada ay si rasmi ah loogu aqoonsado laguna siiyo shakti ay ku shaqaystaan wasiirka wasaaradda kalluumeysiga jubbaland axmed xasan cumar oo daafuray kaarka aqoonsiga kalluumeysatada jubbaland ayaa sheegay in barnaamijkan uu qayb ka yahay qorshaha wasaaradda ugu jirto horumarinta bahda kalluumeysiga iyo ilaalinta badaha jubbaland isagoona xusay in diiwaangelinta kalluumeysatada ay u horseedi doonto in ay si habboon loogu qorsheeyo adeegyada la xiriira badaha iyo kalluumeysiga waxaa jira marka khataro badda ka jira sida sharci darro kalluumeysiga sharci darrada ah burcad badeednimo drug trafficking waxaa loo yaqaano oo daroogada iyo badaha la mariyo si marka loo ilaaliyo waxaasoo khatara inaysan na soo gaarin oo badqabka shacabkeena loo ilaaliyo kalluumaysadeennana loogu aqoonsado inay kalluumaysato yihiin wasaaraddu iyadoo kaashanaysa mashruuca s c r b oo ay fankiisa bixisay world bank eena implement garaynaysa hay-adda faw waxay si rasmi a u daafureysaa barnaamijka idikaarada ee kalluumaysatada loogu talagalay idikaarku waa kaas noocaas uu egyahay qofka markuu ka baxo biyaha jubbaland ileen soomaaliya waa dal federaal ah dowlad goboleed walbana wuxuu leeyahay biyo gooniya marka uu ka baxa biyaha jubbaland ee uu la kulmo maraakiibta xeebaha ilaaliya hadday noqoto kuwa e u iyo ama dowladaha aan saaxiibka nahay inta kaarkan uu sito wuxuu dareemayaa inuu amni ku jiro isagana khatar looma arkayo isagana khatar ma gelayo haddii uu tusaale sida la sheegay seshels oo kale ama mauritius ama indonesia mararka qaar inta badda la qalimato dunta la qalimato ay tagaan kalluumaystadeen haddii uu sito kaarkan waxaa la ogaanaya waxaa saaran dowladii dowladda jubbaland iyo tii dowladdii federaalkeeda soomaaliya qofkan aslan uu soomaali yahay kalluumaystadeeda caddaynaysa taasaa marka waxay u sahlaysaa hay-adaha caalamiga ee arrimaha ka shaqeeya qofkii si sahlan in waddankiisa dib lagu soo celiyo idkaarka laftirkiisu cid walba idkaar la siiyey waa cid la verify gareeyo oo la xaqiijiyo waxa ay tahay laamaha amnigeennana way haystaan koobi rasmi ah oo idkaarka waxaan rabaa marka inaan la xaqiijiyo in idkaarkan uu yahay mid si rasmi ah loo xaqiijiyo oo muddana laga shaqeynayo